mucaskar loo sameeya dhalinyarada da-da yar ee dalka canada ku nool edmonton waa magaalo ka mid a dalka canada ee waxaa ku nool tirada labaad ee soomaalida ugu badan canada waxaana dugsiyada waxbarashada ka aada dhalinyaro aad u badan oo isugu jira kuwa dalka ku dhashay qaar kalena iyagu yaryar la keenay ururka soomaalida canadian cultural society of edmonton ayaa tobankii sano u dambeeyey waxa ay dibadda magaalada u kaxayn jireen qaar ka mida dhalinyaradaasi mashruuca cam toso oo dhalinyarada lagu mashquuliyo ayaa waxaa warbixinta nooga diyaariyay waryaheena jaamac buulle jaamac tirada da'yarta soomaaliyeed ee kaamtooso loo kaxeeya sannad walba waxa ay gaaraysaa boqol iyo labaatan arday oo dhigta dugsiyada waxbarashada inkasta oo howlwadeennada ururka somaali canadian cultural society of edmonton iyo waalidiintuba ay qayb ka yihiin dadka maamula ama ka shaqeeya inta ay dhallinyaradaasi ku maqan yihiin duurka waxaa kale oo iyaguna gacan ka geysto da'yartii iyagoo yaryar soo bilaabay inay hawshaasi ka qayb galaan balse haatan jaamacadaha ka qaylan jebiyey jibriil ibraahim waa guddoomiyaha ururka somaali canadian cultural society waa kan isaga oo ka faalloonayo ulajeeddada ay ka leeyihiin in ay dhallinyaradaas toddobaadyo bannaanka magaalada ku soo hayaan waxay bilaabatay horta kaam kaamkan wuxuu bilowday two thousand eightki two thousand sixki horta waa waktiyadii ay bilowdeen in dhalinyaro soomaali ah lagu dilo magaaladan edmonton kii ugu horreeyay baa lagu dilay laakiin wixii ka dambeeyey two thousand sevenki iyo two thousand eightki waxay noqotay in usbuuc walbaba la heli jiray laba dhalinyaro ama hal hal qof oo dhalinyaro ah oo la dilay si aan arrimahaas aan wax uga qabano ayay ku bilaabatay arrinkan ah in maaragtay waktiyada iskuolka uu xiran yahay maxaa lagu sameyn karaa dhalinyarada si looga hortago inaysan oga qayb gelin maaragtay gaangiska iyo arrimahaas waalidiinta ayaa ka mid a dadka taageera mashruucan islamarkaana dhaqaale iyo weliba wakhtigooda ku bixiyo inay ka qayb qaataan farxadda carruurtooda maryan sheekh nuur cabdi waa hooyo muddo dheer ay ilmaheedu ka qayb galayeen barnaamijkan kaamtooso haddaba waxay inooga sheekaynaysaa waayo aragnimadeeda ku saabsan intii ay ilmaheeda iyo iyaduba ka qayb galayeen mashruucan lanteedan waxaa idin kala wadaago intii aan yani ka qaybgelayay kaamtooso waxyaalo badan aan ka faa'iiday ama ilmahaygu aan ka faa'iiday ama aniguba aan ka faa'iido ilmahaygu sanad kastana way ku xisaabtamaan inay aadaan oo aada bay u maarata u xiiseeyaan wax badanna way ka faa'iideen activity badanaa la wasiiyaa gaadar inay sameeyaan waxyaalo badanoo lasoo koobi karin hadda aan soo meeshan garay karnay meesha ka faa'iideen sida activityal swimming hooyooyinka xataa loo sameeyaa oo inteena dumarka raaca xataa fan baa qaadanaa ilmaha keliya ma ahan maasha allah yacni wax lasoo koobi karo maahan ilaahay barakeeyo guddoomiyaha ururka somaali canadian cultural society oo ah ururka hirgeliya mashruucan jibriil ibraahim ayaa sharaxayo faa'iidooyinka ay dhallinyaradu ka helaan kaamtooso faa'iidooyinka laga helayo waxay tahay dhallinyarada maadaama iskuolkii loo xiray haddii aysan helin wakti maaragtay ay hore ugu sii socdaan ay usii bartaan akademigoodii waxbarashadoodii hore ugu wataan iyo in loogu daro maaragtay waxyaalo kale oo ay maaragtay ku baran karaan bey-aadda ay ku nool yihiin waxay noqonaysaa in wax akhriskoodii iyo iyo xisaabtoodii iyo waxyaabihii iskuolka ay ku barteen labada bilo iskuolka uu xiran yahay ee hoos u dhacdo marka faa'iidada laga helayo waxay tahay number one waxaan sameynaa program la yidhaahdo reach ahead oo loogu talagalay ilaa lix cusbuuc soconaya oo ah in dhalinyarada lagu baro haddii ay classki grade eight ay yihiin in grade nine material lagu sii baro si markay september markay iskuolka ugu laabtaan ay dadka kale oga horeeyaan markay kaas dhamaato six weeks kaasna magaalada laga wadaa oo la geeyaa maaragtay meel ka baxsan magaalada edmonton sababta waxay tahay badanaa dadka soomaalida ah maadaama ay caruur badan leeyihiin awood uma laha inay caruurtooda dhan ay samarkaam u diraan taas sababtaasaa kenya keentay inaan also aan isku keeno dadkii oo dhan wixii qarashaana aan aan aan soo ururino si ay loogu fududaato inaan dhalinyaro badan aan wadno waxaan wadnaa badanaa about boqol boqol boqol iyo labaatan ciyaal ah faa'iidooyinka ay da'yartu ka hesho kaamtooso waxaa ka mid ah iyaga oo barto dhaqan ahaan halka ay ka soo jeedaan iyo jaaliyadooda soomaalida ee edmonton hooyo maryan sheekh cabdi nuur waxaa ka qayb gala carruurteeda iyaduna waxa ay ka mid tahay waalidiinta taageera oo sannad walba raaca ilmaha baxaya
waxay iga qayb qabeen horta laafta six years way iga qayb galayeen wax badanayna kasoo faa-iideen sidii yani communitygoodii oo ka xiran yihiin dadkoodii ay ku faraxsan yihiin oo ay la qaybqaadan ay la maaragtay ay waxba la wadaagayaan waxay ku barteen n qaabka wax loo sheergaraynayo wixii oo maaragtay ay qaadanayaan sida wiilkayga weyn oo kale jikada wiilasha wax la gelayaa maalin quraacda wax ka samaynayaa yacni sharingkii socialkii community culturekii wax badan ay maaragtay maasha allah ay ka faa-iideen aniguna aan meelihii hooyooyinkii iyo maaragtay dhalinyarada meesha ka shaqeynaysa waa dhalinyaro maaragtay aada da-dooda u wada yaryar tahay ilaa adigu kuwa meesha caawinayo twenty eight ilaa maaragtay eighteenka bilowda kuwa yani communityga halbigaraynaya ka shaqeynaya meesha toban sano waa muddo aada u dheer maadaama barnaamijka kaamtooso uu socday xilli intaa la eg communitiga jaaliyadda somali canadian cultural society of edmonton oo iyadu hirgelisa mashruucan maxaa isbeddela oo ay ka dareentay dhallinyaradii ka qaybgelaysay
isbeddel badan ayaa ayaa ka muuqda maadaama xisaabtii iyo scienckii iyo fisikii waxyaabihii ay qaadanayeen ay hore usii qaadanayaan taas waxay u sahlaysaa inaysan iloobin wixii horey usoo barteen oo ay hore usii socdaan waxyaabo kale ay usii bartaan ay kasii bartaan meesha kasii bartaan sababta kale oo loo sameeyey programkan samarka wuxuu yahay badanaa markii dhalinyarada dadka canadianka ay ku laabtaan iskuolkii macalimiinta waxay leeyihin waxaad qortaan bal samarkii waxa aada qabateen haddii aan fursad noocan oo kale ah dhalinyarada soomaalida aan la siinin dadkii waalidiintaha aan aysan awood u lahayn inay ciyaalkooda kaam u diraan waxay noqonaysaa dhalinyarada soomaalida markay classka tagaan inay wax ay qoraan ay waayaan laakiin hadda maadaama aan wadayno oo brograamyo badan ay ka qayb qaadanayaan markay soo laabtaan maaragta waxyaabo badan ay ka qori karaan samarkii waxay dhacay sida uu ii sheegay jibriil ibraahim oo ah guddoomiyaha ururka somali canadian cultural society oo mashruucan hirgeliya waxaa guulaha la taaban kara oo kaamtooso ka mid ah iyada oo da-yartii iyagoo yaryar ka qaybgeli jiray mashruucan ay haatan iyaga oo jaamacado ka qalinjibiyey ay yihiin kuwa hormuudka ka ah oo ka caawiyo inuu fulo